hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq raashiina gaarsiisay qoysaska danyarta ah kuwaasi oo ku jira xarunta hay-adda soydeef ee magaalada muqdisho deeqdan ayaa waxa ay ka koobneyd bur bariis saliid sonkor iyo baasto cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixiyey deeqdan maanta waxaan nimid inaan taakulayno dadka dantayer oo ay hayso ay ka warqabto hay-addan runtiina waa markii afar tobanaad marka waxaan rajaynaynaa marka in maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo basto taas aan u talagalnay qoysaska dantayer inay ka faa'iidaystaan ay ku kaalmaystaan ramadaanka oo runtii oo ah maaragtay maalmo barakaysan waxaan rajaynaya in ilaah subxaanahu watacaala uu ku anfaco waxaan bulshada u baaqayaa in aad loola shaqeeyo hay-addan sohayda oo runtii hay-adda keliya oo runtii u dadaasha dadka maaragtay danta yar isla markaasna ah hay-ad lagu kalsoon yahay macalin kobac asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan yuusuf xayle guddoomiyaha xarunta hay-adda sooheeda ayaa ka mahad celiyey waxaan mahad celinaynaa walaalaheena hormuud salaama foundation oo markii sanadkii afar iyo tobanaad afursiinaya dad danyar ah oo sabool ah oo ah dadka ay hay-adda sooheeda gacanta ku hayso hay-adda sooheeda aniga asaasay waxaan u asaasanay dadka minoritiga ama dadkaan lahayb sooco in dadkooda wax la baro caruurtoodana maaragta wax la baro waalidiintoodana afur la siiyo waxaan leenahay hormuud salaam foundation saaxiibka nagu dhow oo garabka naga haayo waaye waa sanadkii afar iyo tobanaad waa boqol qoys afurkooda boqol caruurana waxbay bartaa ilmo ay waxbarashada u bilaawda ayaa dugsira dhameeyey oo gaaraya afartan iyo lix sanadkan marka waxaan leenahay hormuud salaam foundation way mahadsan yihiin dadkan waa dad masaakiina oo marti ah oo sabool ah waxaa wax siiyo hormuud salaam foundation iyo ummadda soomaaliyeed dad maamul goboleed iyo degmo iyo meel ku tiirsan ma ahan waa dad oo basiibkaas dhex degan oo aada u liito oo waxba haysan oo dad maaragtay aan maanta debka shida karin ah oo ganacsato qabin xoolo haysan marka hormuud salaam foundation waxaan leenahay ilaahay xoolooda ha u barakeeyo ilaahayna ha ku xifdiyo ma ahan deeqdan deeqdii ugu horreysay ee hay-adda hormuud salaam foundation soo gaarsiiso xarunta hay-adda sooheeda balse waa sanadkii afraad oo xiriira oo ay daaq soo gaarsiinayso qoysaska danyarta ah ee ku jira xarunta hay-adda sooheeda